إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka warramaya ciidda ama labada ciidood axkaamta iyo aadaabta ay leeyihiin iyo sida nebiga loogaga dayanayo calayhi salaatu wasalaam waayo camal wal oo cibaado ah oo addoommuhu ay qabanayaanba quruxdiisa iyo aqbalkiisa waxa uu ku jiraa siduu nebigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam ansixiddiisa caynkaasa ajrigiisa badan baa noocaasa mar walba waxaa la raad buraya rasuulka sala allahu calayhi wasalam waayo xukunka ciiddana waynu soo aragnay sida jumhuurul culamaa ay u badanyeen waa inay sunno tahay mu-akada oo aada iyo aada loo adkeeyey keli iyo jamacbana lagu tukan karo وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم waxa uu ahaa buu leeyahay cabdاللaahi بن cmar nebigu wuxuu ahaa wa abu bakri wa cumaru abu bakr iyo cumarna waxa ay ku raacsanaayeen yusaluuna alciidayn labada ciidood bay tukan jireen qabla اlkhudba khudbadda ka hor mutafaq عalayh labadii sheekh baa soo wada saaray bukhaari iyo muslim waxa uu tilmaamayaa xadiidkaasi in labada khudbadood ay ka dambaynayaan labada ragcadood ee ciidaha waaya waa ciid ulfidx ciid ulfidr iyo ciid uladxaa marka ciidna dee min caada ba ahayd caada yacuudu cawdan marka dee masderku wuxuu noqon lahaa inuu dhexdiisu ama cayntu waxaan leeyahay bartanka kelmaddu uu wow noqdo laakiin wowgiibaa iya loo rogay isbeddel iyo iclaal yimi daraaddeed markaase ciid noqota arrintan xadiidku uu ka warramayaa waa sida ay qabaan caammatu ahli alcilm culimmada islaamku siday u badan yihin waa caynkaa ilaa wacadahu bacduhum ijmaacan culimada qaarkoodna waxay isku waafaqeen in ijmaac ay tahay oo sidaa loo dambaysiinaya khudbadaha haddii ay dhacdo in khudbaddii la hormariyo oo labadii ragcadoodna la dambaysiiyana khudbad ahaan loo tixgelin maayo waa iska wacdi caadiyahu laakiin ajrigii iyo mutaabacadii khudbaddu ay lahayd ma laha waaba sidii uu sameeyey marwan ibnulxakam ninkii la odhan jiray oo baro saabka ahaa madiine saynu xalayta soo tilmaamaynay ayaa isu taagay khudbaddii ciiddii ka hor iyadoo ragcadii la sugayo mimbarkuu sii fuulayaa abi sacuud abi saciid alkhudri waa kii guntiga soo qabtay waar ka joog aarna sii daabuuna waa kii mimbarka sidaa ku fuulay kadibna waxau dhaheen war maanaan aqoonin sidaa saciidda wuxuunaanu ku naqaanay inay khudbadaheedu ka dambayn jireen turika maa taclam wixii aad taqaanay waa laga tegay buui abi sacuudna waxa uu ku yihi wixii aan wallaahi waxaan aqaanay ee nebiga iyo abubakar iyo cumar ku aqaanay ayaa ka khayr badan waxa aanad aada soo kordhisay aan la aqoonin u sababeeye wuxuu uhi dee dadkii baa na nacay oo naga yaacaya marka taasi cillo noqon mayso sunnaduna waa taas weeye way dhacdaa innaga dadkeennu uma qaataan khudbadda uma yaqaanaan khudbada siba marka bannaanada iyo lagu tukado xiisaha ciidda ayuunbaa nagac laga siiya khudbada ma dhegaysaa soo maa dadkii waar fadhiista waar fadhiista khudbadda dhegaysta waaba iska dareerayaan qaarkood baa khatiibkoo taagan daawanaya o odhanaya talo waxaanu ka hadlayaa muxuu yihi intay kusoo ururaan ay yaro eegeegaan ayaa markii hore u fahmi waayama iskaga tagaa marka waa in loo sheegaa la yidhahdaa war ajriga ku jira salaadan ciidda iyo tukashadeeda mid lamida baa ku jira dhegaysiga khudbadda ee suga la isuguna dhex daraaf soomaaliya af carabi bal si wuxuun uga qaataan sidoo kale loona soo gaabiyaa ilaa khudbadda wanaaggeed waataynu hore usoo marayno inay gaaban tahay oo ay xikmadaysantu baa muhiimaha jumcada waa la horumariyey khudbadaheedii ciiddana waa la dambaysiiyey farqiga udhaxeeyaa waxa weeye bay leeyihin culimmadu khudbaddu shardi bay u tahay jumcada shardiguna mashruudka waa inuu ka horumaro shardigu waxan uu shardiga u yahay waa inuu ka horumaro oo dee salaadaba shuruudaheedu way ka horreeyeen laakiin khudbadahu ciidda khudbadaha ciidda sunna un weey markaa shardi uma aha salaada ciidda israacintan uu israaciyey raawigu labada sheekh ama labada khaliif ee uhi abubakar iyo cumar macnaheedu ma aha inay tashriica la wadaagaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam shaaricu waa ilaahay nebigana waa u wakiishay calayhi salaatu wasalaam inuu ummadda sharciga u dejiyo laakiin waxa weeye sunnadan inuu yahay sunno asal ah oo ogan oo nebiga ay kaga dayanayeen ayaa iyaguna way ku raacsanaayeen wey وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى يوم العيد ركعتين لما ركعدود بتكري مالين عيد لم يصلي قبلهما مو تكنين كهر ولا بعدهما كذبنا مو تكنين أخرجه السبعة صد حديث شيخ تضمدي الشيخ بوري وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxau ahaan jiray laa yusallii ma tukan jirin wax salaadahoo sunno ah qabla alciidi shay-a salaada ciidda sunno ka horeeya ma tukan jirin faidaa rajaca ilaa manzilih kolka uu gurigiisa ku noqdo sallaa rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray nebigu rawaahu ibnu maajah biisnaadin xasan waa kan dambe sheekhu habka uu kugu tartiibinayaa waxa weeye axkaamta mid walba xadiid unbuu dhigaya laakiin xadiidkaasi baab buu daliilu yahay axkaamta ciidda ka mid a kolba baabkaynu ka hadlayna axaadiidtanuu wadaa mid waliba su-aalo gaar uu ka jawaabaya su-aasha xadiidkan uu ka jawaabayaa waxa weeye ciiddu ma leedahay salaad sunno ahoo ka horraysa sunno raatibo ka horraysa miyay leedahay mid ka dambeeya se ma leedahay macnaa haddii bannaankii la ysugu yimaado fagaarihi ama masjidba haada halka lagu tukanaya miyaa sunno qofkii iska tukanaya ka horeeya mid ka dambeeya mid tukanaya maya marka lasoo koobo jawaabta sunno ka horeeya sunno ka dambeeya toona ma laha taasuu ka jawaabay xadiidka ibnu cabbaas iyo kan kale abi saciidba nebigu markuu gurigiisa tago ayuu tukan jiray salaado dee laga yaabo inay tahay maxay salaatu duxa salaaddii barqanka oo kale inay tahay baaba laga yaaba taas marka taasina jawaabteed waa cayn lam yusalli qablahuma walaa bacdahuma ka hor iyo kadib midama tukanin muslimiintu way isla ijmaacsayin arrintaa salaadaha kale oo marka laga ciidda waxay la mid tahay un salaadihii kale xagga shuruudda arkaanta wixeedoo laakiin kalama mid ahaa xagga raatibada raatibo iyadu ma laha dadku way iska dhacdaa inay markaa yidhaahdaan de waa iska khayruune iska khayruun waxa weeye wuxuu nabigu yeelay calayhi salaatu wasalaam culimada qaarkood haddii ay baneeyeen de waa haddii lagu sheego un salaad kale qofku hadduu salaad kale tukanayo ama mid qallo ah ama mid salaatu duxaa oo kale ama taxiyat lmasjid haddii masjidkii lagu tukanayo waa arrin kale laakiin isagoo u tukanaya raatibo ciiddu ay leedahay maya intaasuu ka jawaabay xadiidkan mustafaadkiisuna waa kaawy وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد nebigu ciiddii buu tukaday bilaa adaanin walaa iqaama iyadoo salaadda ciiddu aanay lahayn adaan iyo aqiimi toona akhrajahu abu daawuud wa asluhu fi lbukhaari xadiidku waa saxiixun buu uga jeedaa sheekhu salaaddii ciidda waxa kaloo aanay lahayn adaankii iyo aqiimiddii ay lahayd salaadda faralka ahi iyadu ma leh adaan iyo aqiimid waxaa iska leh salaadaha faralka ee shanta ah waasaa iska leh waxaa kaloo iyadana aan loo samaynaynin sida mararka qaarkood laga dhawaajiyo asalaatu jaamica asalaatu jaamica way noo soo socotaaye salaada dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka ayaa iska leh laakiin ciidaha iyo taraawiixda iyo kuwaasi ma laha asalaatu jaamica waayo meel walba wuxuu nebigu sameeyey baa la samaynaya calayhi salaatu wasalaam asalkeeda markaad doonayso nebiga maalinta qiyaama inaad ku faysho kooxda uu hogaaminayo ka cabaysana darkiisa ee wuxuu sameeyinbaad samaynaysa ilaan diinta isagaa maqal iyo muuqaalba dadka soo gaadhsiiye qofkii lahaa waxbaa ila wanaagsanaya bidco mustaxsanaa weeye waa iska khayruune sidaasuun u samaynayay maalinta qiyaamaha darkiisa laga duwayaa laleeyahy diintiibuu doordooriyey waxbuu duduway waa sagagar diintii siloon ka dhigay wey marka xaggaasaa loo kaxaynaya hadduu ilaahay kugu qabsado uu ku idhaado nabigaygu muu samaynina xaggaad ka keento waxaad ku jawaabta ma leh waay xadiidkaasina taasuu ka jawaabay qaala النawwi laa yushrac الأdاn wala الإqاama لغayr الmaktubaat الخaمس وbihi qaala جumهuur الculamaa min الslف والkhlف taasay isku raacsan yihin وعan abi سacيidi الkhdriي radي الlahu عanهu qaala kana النabiyu slى الlahu عalayhi waslم nebigu wuxuu ahaa yakruju wuu bixi jiray yowma اlfitr maalinka afurka waa maalinka bishii ramadaan laga afuro ciida wاlأضxى iyo ciidda ciiduladxada la idhaahdo ciidda carafo ilى اlmusala meel bannaan buu u bixi jiray wa أwalu شhayin yabda'u bihi waxa ugu horeeyu ku bilaabaana asalaatun buu ahaan jiray salaada ciidda uma yansarif kolkaasuu dabeedna ka soo gadoomayo uu ka baxayay salaada fayaquumu wuxuu istaagaya muqaabila الnaas dadka hortooda ayuu isa soo taagayay intuu ku soo jeedsado waannaasu dadkuna calaa sufuufihim safkooday iska fadhiyayeen may dareeraynine oo may dhaqaajinaynina safkooday fadhiyayeen fa yaciduhum wuu waaninaya wa ya'muruhum waxna wuu faraya ilaa wacdi haddii la idhaho waa in waxna la isfaraa waxna la isu diidaa wacdi kaasaa la idhaahdaa xadiidkan isaguna waxa uu tilmaamaya halkeedaa lagu tukanayaa inkastoo xadiid soo socdaana wax ka sheegi doono haddana kan imika waxa weeyaan halkee lagu tukanaya waxaa lagu tukanayaa almusalla musalluhu waa meesha bannaan sida fadliga badane waa saas wey ereya bannaan saxraa waa in loogu talagalaa deegaankaa magaaladaa degani meel bannaan oo ummadda qaadi karta oo marka horeba qorshaha magaalada lagu daro oo dawladda hoose habayso oo madaxdu timaado oo ummadda halkaa ay ku tukiso madaxda madaxweynaha muslimiinta halkaa ku tukanaya ama ra-iisul iqliimka gobolkaa ninka waaliga ka ah ayaa imaam ugu noqonaya wixii mushkiladee meesha joog sixid u baahan baa loo sheegayaa ciddii taakulayn u baahan haddii halkaa dhaqaalo laga ururinayo saas yakhruju yowma alfidri waladxa ila lmusalla wa awalu shayin yabdahu bihi salaa halkii hore ubu sii akidaya waxaa ugu horreeya ku bilaabayaana salaad bu ahaa adaan mu ahayn aqiimidna mu ahayn raatibana mu ahayn khudbadna ma ahayn intaasba uu ka saaraya ereygaasi meesha salaadunbuu bilaabi jiray markuu ka baxo ayuu dadka soo qaabilayaa iyaguna way sugayaan ma yaacayaan khayrkay dhiishaan dhaafsanayaanay sahay qaadanayaan kolkaasu waaninaya marka almadiina almunawara masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam geesta ay baqiic ka xigta mooye geesteeda kale ayuu musallihiisuna ahaa baqiic geestaa baribay ka xigtaa musallihiisuna dhinacaa haw galbeed ayuu ka xigayoo masaajidka aan iminka ka fogayno masjid yar baa ka dhisan oo masjidulghamaama la idhaha musallihiisu halkaasuu ahaan jiray nabiga calayhi isalaatu wasalaam waaya mustafaadaadka xadiidka marka lasoo ururiyo inahaa aynu sheegnay buu tilmaamaya waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya imaamka dadka inaanu u aamusina waxu sheego waa jaanis iyo fursad weyn umma deegaankaa ku noolo aada u fara badan baa barkulankan samaysa warbaahintii iyo idaacaddii ugu fiicnayd baa la doonaya dadka in halkan laga gaadhsiiyo warka ugu muhiimsan marka waa in jaaniska laga faa'iideeyaa wixii daruuriya in ummadda loo sheegay iyo alla kacabsigoo la xusuusiyo waa in sahay la siiyaa dadka sahay waa in la siiyaa muddo ay ku shaqeeyaan dadkuna waa inay dhegaystaan sida xadiidkaa baynu ka fahmaynay asxaabtii nebigu way dhegaysanayeen kama yaacayna ilaa khayrka ihtimaam baa muhiimad weyn baa khayrka la siinaya وعan cمr بن شhuعayb عan أbيه عan jadي رadي الlaه عanهm qاala qاala نabiy الlahi slى الlaه عaليه وsلم nebigu wuxuu uhi aلtakbiru allahu أكbar في اlfطr ciidulfiطriga ku sugani sabc في اlأulى ragcadda hore waa toddoba wa khamsun fi lukhraa ta dambena waa shan waalqiraa'atu bacdahuma akhrintuna labadaa ragcadood dabadooday ahaatay labadaa takbiirood dabadooda macnaa labadaa madkuure lasoo sheego toddobada iyo shanta kadib kiltayhimaa labadoodaba marka toddobada la yidhahdo kadib bay akhrintu noqon shanta marka lagu dhawaaqo kadib bay akhrintu noqon doontaa akhrajahu abu daawuud wanaqala atirmidiyu can ilbukhaariy tasxiixa imaamkuna waa shaaficiyey macnaa xadiidku marka laysu eego ay kuleeyihin duruqdiisi waa qawiyun bishawaahidi heer lagu daliishan kara u gaadhay qaala shaykhu lalbani wabiljumlati falxadiidu bihadi duruqi saxiix wayu'ayiduhu camalu saxaabati bih waxaa xadiidkanina uu ka jawaabayaa salaadaha ciid labada ragcadood ciidi labadii ragcadood sunnaha ee la tukanaya maxay kaga duwan yihin ma sidoodii unbaa mise waxyaabo kale kaga duwan yihin baa jira waxay kaga duwan yihin takbiiraat ziyaadaha bay leeyihin takbiiraat ziyaado ahoo ka badan intii hore ragcadda horena toddobay leedahay ragcadda dambena shan bay leedahay ta hore toddobadeeda waxa dheeraad ka ah tii xidhashada oo loo yaqaano maxay takbiirat alixraam allahu akbar taasi waa dheer ragcadda dambena shanteedan la odhanayo waxaa dheeraad ka ah maxay takbiirat alintiqaal takbiirtiisii kicidda aada sii socotay markii uu qof kolkuu istaagaa unbuu shanta bilaabay takbiiraha faraha badani ninkii reer miyiga ahaa ee magaalada usoo dhaadhacee ciidda jamaca la tukaday waatuu ka yaabay yaadhay mid war salaaddu xagee ka xidhmilaada maantuu maa show ciid ugu horraysayo kolkaa wuxuu arkay dee iyadoo dabada la ysugu qabto war salaaddu haddaba xagee ka xidhmi laadahay marka takbiirahaasina waa sunne weeye iyaguna waa sunne nebiga laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu ihi walitukabiru اllaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun walitukmilu lciddata walitukabiru اllaha calaa maa hadaakum inaa ilaahay u weynaysaan habkii uu idiin hanuuniye uu idin baray allahu akbar oo takbiirtii salaadana la yidhaahdo takbiirtii kale ee la odhanayayna la yidhahdo waaya sidaasi waa taa aynu soo soo xusnay waxaa kale oo markaas iyadana sida sheekhu uu sheegay qadruhu sita takbiiraatin fi اrakcati اlula hayra takbiirati اlixraam wa hamsun fi اrakcati اhaaniya غayra takbiirati اlintiqaali min الsujuudi ilى اlqiyaam inuu markaa tiradu qabaa inuu ku darayo toddobada laakiin sida raajixa waa inay ka harayso yakunu bacda takbiirati الsaabica altacawud uma alqira'a uma suura halkanuu markaa leeya walqiraa'atu bacdahumaa kiltayhimaa takbiiraha dabadooda ayaa akrintu noqonaysa oo marka uu dhammeeyo takbiiraha ayuu bilaabayaa suurata alfaatixa iyo suuradihii ka dambeeyeyba hadday dhacdo inuu isticaadadii bilaabo oo uu faatixadii horay ka bilaabo dib ugu noqon maayo takbiiraadka wakti bay lahaayeen wakhtigoodiina wuu tegay horay unbuu kasii wadaya waa salaad mar keliya ah oo dee had iyo jeer shayga markaan in fara badan la warin waxbaa qofka iskaga yaro daata dadka qaarkood way ka dhimaan tirada qaarkoodna way ka badiyaan laakiin si unbuu dee u farsamo soconaya qof kaloo faraha ku yaro tirsadana allahu akbar allahu akbar allahu akbar saa isaga yar ishaaro oo si aana uga khaldamin yqul byna kuli تkبيratayni allahu أكbar كabيira والxamdu لlahi kaثيira وsubxaana اllahi bukraة وasila واkhtaarahu shaaficiي وغayru laysa fii dalika شhay mucayan buu leeyay manaa daliil gaari kuma soo aroorin labada takbiirood dhexdooda waxa la odhanayo laakiin intaasunbaa muhiima maaha wax si adag dadkeenu marka jamcu dhaafo salaada ciidda jamcii tukado dad baan tukaninba aydhaama naga garanayna sida loo tukado salaat اjanaaزa iyo salaada ciidda iyo salaadahani waa waxyaabaha ay daruuriga tay qof walba muslimiba inuu barto in yaroo laguu sheegay ila warka kaleba ka b b sida marka lagu sheega waa qaadataaye kana in inta war b b siduu sheegtay intii lagugu sheegi lahaa ayaa salaadana sida loo tukada lagugu sheegaya waaba intaaba taa horena toddoba rag waxay leedahay takbiiro tan dambena shan bay leedahay wax kaloo jiraaba ma jiraba wacdigiina dee qofka hadduu keli yahay isagu ma baahna mawcido iyo khudbad iyo waxba marka wuxuunan uga jeedaa qofka haddii ay dhaafto jamicii uu dhaafo wuu tukan karayaa waaya su-aashaasi baa markaa iyadana xadiidkaasi uu ka jawaabay وعن أبي واقد الlيثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uu ahaa يقرأ في الأضحى والفطر labadaa ciidood wuxuu ku أkriyi jiray بqاaf واqترضت أخرaجه مسلم xadiidkanina waxa uu ka jawaabayaa maxaa lagu akriyaya labada ragcadood suuradaha lagu akriyayay suno tahay waa maxay ragcadda hore waa qaaf ragcadda labaadna waa iqtarab haddii markaa ay dhacdo inay dheeraato ama dadka qaarkood ay ku dheeraato waxaa kaloo iyaduna soo aroortay inuu nebigu ku akriyi jiray calayhi salaatu wasalaam sabixisma iyo hal ataaka xadiidu lqaafiya labadaasaa ka gaagaaban oo iyagana lagu akri karaa mid walba waxaa ku sugan waana aada u fara badan iyo aakhiro aada iyo aad addoonku uu xusuusanayo marka uu suuradaha dhagaysto dabcan dee macnahoodana uu garanayo saa darteed baa loogu dooray suuradaha ummaddan isu timida islaamka ah in la baraarujiyo quluubtooda oo kicin iyo abaabul uu ku sameeyo xaqa loo sheegayo qur-aanka lagu dul akhriyayo marka suuradahaas oo si cajiiba uga warramaya qiyaamaha iyo muuqaalka jannadii naartu ay leeyihiin ayaa loo doortay in lagu akhriyo وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu waxau ahaa إذا كاna يوم العيid maalinka ciiddu kolka uu yimaado khاalفa طريiqa wadadu isweydaarin jiray أخرaجaه البخاaري ولأبي داوuد عن بن عمر نحو kanoo kale ayuu أبي dاوuدna warinayaaoo min xadيiث بن cمر مaعnaha xadiidku xadiidka waa xoojinaya isagoo ka horeba صaحيixa adaabta la marayo ee haboon waxa ka mid a ee qofka muslimkaa laga doonaya maalinta ciidda in marka uu tegayo ciidda u kusii socdo waddadu sii marayo kolka hore iyo waddada uu soo marayo ay kala duwanaadaan oo marka horena mid uu ka sii tago marka uu soo noqonayo mid kale uu ka soo noqdo saasuu samayn jiray rasuulunaa moxamed sala allahu calayhi wasalam khaalafa ariiq waddada ayuu kala duwi jiray halkii hore un kama soo noqon jirin isagoo wahsanaye sii socod iyo so dihaaban wa iyaaban kala wada ahaan jiray fadalika sunaة الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam waqaala bidalika أkaru أhli اlcilm wayakuunu mashruuca fi xaqi اlimaami wاlma'muum qofka imaamkaa iyo ma'muumkuba waa iskaga mid culimadu way isweydiiyeen maa maxay tahay dabcan mar hadduu dee mashruuciyo waa raacayna laakiin waxay isyar weydiiyeen xikmadda ku jirta waa maxay ikhtalafa alculamaau fi lxikmati min mukhaalafati ariiqi faqiila ilaa shantan arrimood bay sheegeen midda u horreysa waxay ku sheegeen liyusalima calaa ahli ariiqeyn labadaa waddo ummadda ku nool buu nebigu salaamaya oo nebigii baana soo maray lafti lafteedaa xaafaddaa wax dhan u ah intaasay barakaysanayaan intaasay ku farxayaan qiimo weyn bay u tahay liyanaala barakata mashi liyunaala barakatu mashihi fi ariiqeyn tii horun bay ku dhowdaan halkaa uu nebigu maray barakadeeda si ay dadka halkaasi u helaan waxaa kaloo iyadana lagu fasiray liyudhira shacaa'ir alislaami fii kulli fijaaji ariiq muuqaalka diintu ay leedahay iyo miisaanka cibaadadan la oogayaa si uga muuqdo labada wadaba ta sii socodkaiyo ta soo socodka marka horena xaafaddan marka dambena xaafaddan ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xawaashidiisi iyo asxaabtiisi baa la socota waxaa kaloo afraada lagu fasiray liyashhada lahu ariiqaan si ay labada wadaba markhaati u noqdaan waa taa salaaddii laynagu yidhi halkaad salaaddii hore ku tukatay ka dhaqaaqo meel kale ku tuko ilaahay baa yidhi wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum waxaanu qoraynaa camal wixii dadku ay horumariyeen iyo raadkoodiiba yowmaidin tuxadiu akhbaaraha biana rabbaka awxaa laha warka ay dhulkii warramaysaa waxa weeye markuu sii socday salaada uu tukanayay halkan uu isii maray kan kalena intaa in lagu ka markhaati kacayaa bani salima diyaarakum tuktab aahaarukum nebigu waxa uu leeyay reer bani salima o meeshaa fog iska deganaadee masaajidka ka fog si raadkiina laydinku qoro waayahay waqiila litafaa'uli bitakyiiri اlxaali ila almakfirati wاrida xikmadaha in lagu wada fasirayo in kale inaan fahminba wuxuu diidayaa ma jiro وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم المdينة نبi mحamed madiinu soo galay buui صxaabiga أنس بن mالك oo ninkii فriidka ahaa markaa reer ansaareed xokaynta rasuulka ah sala allahu calayhi wasalam ducadii nebiguna ay ku dhacday nebigu madiinuu noogu yimi oo wuu soo hijrooday buui walahum reer madiina waxay lahaayeen yowmaani yalcabuuna fiihima laba maalmood ay ciyaaraan laba maalmood oo ay ciyaaraan bay lahaayeen dabaaldeg iyo fantasiyo sameeyaan fa qaala markaa nebigu wuxuu ku yidhi intii uu waraystay kadib qad abdalakum allahu ilaahay wuxuu idinku dooriyey bihimaa labadan khayran minhumaa laba ka wanaagsan laba ciidood oo ka wanaagsan baa ilaahay tan labadan idinku bedelay labada la idinku bedelay waxa weeye yowma aladxaa wa yowma alfitr labadaa ciidood baa ilaahay idinku bedelay akhrajahu abu daawud wanasaa'iyu biisnaadin saxiix xadiidku waxa uu ka jawaabayaa dadka muslimiinta ciidaha ay leeyihiin ma labadan inta faraha badan aynu ka soo warramaynay unbaa mise dar kalaa jira intaasuu xadiidku ka jawaabay jawaabtiina nabigaa bixiye calayhi salaatu wasalaam taa ansaarta u tilmaamay sababtu xadiidku ku yimi unbaa qolada ansaarta ah ee uu nebigu la hadlay ahayd laakiin ma macnuha maaha inuu xadiidkaasi ku gaar yahay reer ansaareed lianna alcibrata bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab sababtii uu ku yimi ee khaaska ahayd waxba la eegi maayeen ereyada caamka ah iyo tashriica caamka ah unbaa la eegaya labadaa maalmood midi waxa uu ahaan annayruus alyowm اljadiid biاlfarisiya waa maalin cusub buu ka dhiganyay marka la eego luqada eeraanta awalu yowmin tataxawalu fiihi shamsu ilaa burji اlxamdi maalinka labaadna wuxuu ahaa almehrajaan waa laba maalmood oo qoraxdu godad gaara ay marayso ayay laba ciidood ka dhigteen qoraxda iyo xidigaha iyo dabka iyona waxaa ku meeraysan jiray un dadka dabcaabudkaa ayaa ku meeraysan jiray nayruuskaa innaga reer miyiga inuu iminka ka baaba-ay mooye dhaqankii hore wuxuu ahaa habeenka dabshid dabshid baa la odhan jira sooma dabshidna waa la yidhaha dabtuurna waa la yidhaahda nayruusna waa la yidhaha marka dabkii waa la tuuri jiray intoo la shido dabka sana xaradu imika u shido ayaa la tuuri jiray laan yaroo qoyanna intoo la soo gooyo ayaa aqalka halkaa foodsaarka ayaa la suuli jiray foodsaarka waad iska garana waxaa kaloo intaa lagu dari jiray ceesaanna waa la qali jiray meeshaa dabaaldeg dhiman maad garan koodii intaaba la isku daray dabaaldeg dhown waa kaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qoladaa ka suuliyey waa xadiidka aynu ka faa'iidaysanay ciid kasta oo aan labadan ahayn inay tahay ciidaha jaahiliyada jaahiliyadana haddii la idhaahdo waa dhaqan aanka islaamka ahayn ma aha uun dhaqankii ka horreeyey nebiga intaan la soo dirin calayhi salaatu wasalaam waa nidaam kastoo aanka islaamka ahayn wey waaya waxaa kaloo ah xadiidka aynu ka faa'iidaysanay jawaasu lacibi waalqinaa fi ayaami alacyaadi lilrijaali waannisaai bishardi an yakhluwa min almuxaramaati kaikhtilaafi alrijaali waannisa wawujuudi alaqaani almuxarama wawujuudi almacaasi in ciyaartu iska bannaan tahay maalinkaa ciidda way iska bannaan tahay ciyaartu ragguna inuu gaar u ciyaari karo dhallinyaraduna gaar dumarkuna gaar ciyaartaa wuxuuna markaa la soconayo uun inaan u xaraamayn shay maaragtay soo laasimayo ku xidhiidhsan oo xaaraani inaanu meesha jirin oo da raggi iyo dumarkii isdhex galayay kamankii iyo durbaankii la garaacayay waxyaabahaasi meesha waa inaanay marayn haddii ciyaar soomaalidii raggu gaar iskaga ciyaarayo dumarkuna iyagoo meel iskaga asquran waa kii rasuulku sala allahu calayhi wasalam abubakar lahaa iska dah iskada hablaha yaraa iska wadaan waxa aynu ka faa'idaysanaynaa buu ku uhi sheekhu dadka muslimiinta inay iska ilaaliyaan acyaad alwathaniyiina waalkitaabiyiina alyahuudi waannasaara ciidaha ay leeyihiin dadka aan muslimiinta ahayn kuwa dabcaabudkaa kuwa mushrikiinta ah kuwa kiristankaa kuwa yahuudda ah inay iska ilaaliyaan ciidahaasoo dee runtii noocyo kala duwan leh ibnu taymiya marka uu sharxayo waa kale masalan waxaa ka mid ah acyaad ulkufaar oo kuwaynu aragnee faraha badan waxaa ka mid a nawcun aakhar nooc kale oo ay ka mid yihiin maal alacyaad alwaطaniya ay xukuumaduhu sameeyaan ciidahan had iyo jeer maalmaha qarankiiya wax la ydhaha waxa uu leeyahay dhaqamada noocaas taxawalat calayna yowma taxawala calayna alisticmaaru asiyaasi waalcaskari waalfikr walam nastatic ataxarura minh macnaha dhaqankan odhanaya in maalmihii un loo dabaaldega qaranka ila waxna waxna waa shay diinah oo la isweydiinayo la odhanayo diinta maxay ka timi waxna waa wax suti gaashaana taa suti gaashaantaa maynaan sheegin oo taasi dee wax waa ficiltan bay ku salaysan tahay laakiin marka diin ahaan laga hadlayo labadaasi uu noo jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaan kale oktobaradan kala noocnooca ah ee faraha badan ee dadka lagu qasbayo ee la odhanayo haddii dee dugsi hebel muu fasixinba oo waa xidhan yihi a waa maaragtay ama qarandumis ama gacandumis taasi waa waa nidaam iska laga dhaxlay uun ummadaha kale oo la xidhiidhsan uun maaragtay waa nooc isticmaara buu ku leeyahay dhaqamadiisa waxaa kaloo saddexaad oo ka mida ciidaha taa hore horta waynu soo dhaafnayo dee tii dhalashadii maalinkii dhalashada iyo maalinkii ay labadan qof isaroosteen iyo maalinkii halkaa uusnaa yanu jaamacadda ka baxay iyo maalin dee ma dhammaanayo haddii maalin un la idhaahdo qofku shaqa wuxuu ka dhigan doonaaba de intaasaaba shaqo u noqonaysaba ciidaha waxaa ka mid a hunaaka acyaadun utufridat sibqa sibqatan diiniya ciido muuqaal diineed loo yeelayo ayaa iyaguna meesha ka baxaya oo xadiidkani uu meesha ka saaraya masale waxa uu ku leeya waa xafladda mawliidka loo samaynayo iyo taa israa walmicraad iyo tii bahjadda shan iyo tobanka shacbaan kullu daalik kuwanuu xadiidku deedifaynayo ayuunbuu ka mid yahay kol haddii diin la doonayo rasuulkaa marti looga yahy sala allahu calayhi wasalam wixii kaloo dham waa cala alhawaa waa kaa rasuulku laman axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rajul islaamka yagan macnaha markuu haada ismu ishaaro wuxuu tilmaamaya shay mucayana oo jiroo koobanba waa kaa ilaahay u leeyay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina waliba arrintaasi waa qadiyadda mutaqayiraadka maaha laakiin qadiyadda hawaabita ayaa la xidhiidha hawaabitay ka mid yihiin waxyaabaha suganee isbedbedelaynin ayay ka mid yihiin cibaadooyinkuna cibaadada isma bedbedesho lamana kordhiyo lamana nuqsaamiyo shay xidhan weeye oo sidii nebiga aynu kaga dhaxalay ayuun baynu u wadaynaa waxa mutaqayirka aynu sheegaynaa waa wixii arrimaha adduunyada iyo horumarkeeda la xidhiidha waa la bedbedeli karaa oo maxaa maslaxadahee danta ummaddu ay ku jirtaa ayuunbaa laga raacayaa dee waata almaslaxa almursala iyo istixsaanaadka iyo waxa la idhaahdo waxa ay la xidhiidhaan arrimaha adduunyada laakiin xadiidkan haadaa markuu leeyahy waa sida cibaadooyinka oo kale arrimaha tawqiifiga ku salaysan iyagana saasaa loo wadayaa oo waxba laguma dardari karayo waxa iyadana wax la iska weydiin karaa dadkuna in fara badan iminka kusoo noqnoqdaa baasha nafta ka jartay dadkii ee ciyaarta sportska waxaan la idhaahdo oo iminka aada yaabayso cajiiba dadka wakhtigoodii bay qaadatay qaar baa shaqooyinkoodii soo xidhay qaar baa salaadahoodii ku ilaaway ya dee runtii marka la eego ciyaar haddii aan u xaraamihi la socon qofku uu eegi karaa wakti yaroo uu nafisayo tanasuha laakiin waxyaabaha mulaabasaadka ahee kale ee ku xeeran bay xaraam u noqon kartaa sida maalan wakti badan oo qofku waxna uu baran lahaa ilaahayna uu caabudi lahaa ummaddana wax u kordhin lahaa ama reerkiisa u shaqayn lahaa adduun iyo aakhiro faa'iido uu keeni lahaa ayaa halkan kaga lumaya marka waktigaa nicmada ilaahaya ee ka qaalisan lacagta ee qofku halkaa uu ku bixiye faraha badan dee nicmooyinka la su-aalayuu ka mid yahay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaakum nadiir sawtaan idin cimri siiyey baa ilahay wakti qofku wax ku qaadan cimrigaaga xaggeed geysay afarta su-aalood ee ugu horreeya maalinta qiyaamaha weeye lix saacadood markaad halkaa tiifigaa hor fadhido miyaan cimrigaa la isweydiinayo ka qaalisan lacagta eedan cilmi iyo cibaado iyo dacwad iyo diin iyo dad maslaxad ummadeed midna aanad ku qabaneed khasaaraysa haddii salaadii ay maaragtay ku dhaaftana dee qofkii hadalkeedaba daa marka waxaa kale oo sii weheliya idaafatan ilaa dalik kiiro badan iyo xamaasad badan oo qofku ay ahayd taageeraha uu noqonayo inuu islaamka ku taageero oo meelo kale xamaasada u jeediyo ay ku habboonayd buu halkan ku bixinaya wallaahi waa kooxeblaayo waa inankii hebelo inuu toban asxaabi xafidaaba uga ayaa kaga haboon intuu tobanka nin aan magacoodaba karaynba ee magac faranjiga midhana intuu saa u sunsuminayo cabdilxamiid kashkaa ka warramayey de allah yarxamu intii uu noolaa kiirada dad dhallinyaradii muslimiintu berigii hore kiiraday jihaadka u hayn jireen ayaa kubadda loo leexiyey buuri waa nooc duulimaadka maskaxeeda reer galbeedka si aan iyaga loo soo egin nidaamyadoodan iyo xumaantoodan ayay ummadda lucbad baa loo sameeyey kolba meel ay ka hawlgalaan marka laba firqadood oo malaha ku ciyaari jiray masar oo midna la odhan jiray ahli kalena ma garanaya magac kale iyaduna lahay ayaa nin baa mid taageersanaa buuli markaa islaam buu u yimi kuhradu ka iibsanaya islaantii bay ku murmeen buuli islaantii waxay taageertay kooxdiisii mid aan ahayn maya taasaa ka wanaagsan wuu ku celceliyay buui islaanta markii dambe dhaguhu qabtuu jaray buui islaantii islaantii baa ka xanaajisay buu ihi o cadhadii buu ishayn kari waayey qiiradii haysay marka yaa laytahu buu isagu leeya qiirada halkaa islaanta uu kula dul dhacay muu jihaadka u kaxeeyo iyo muslimiinta maaragtay xamaasadooda marka cumuuman waa fitno runtii jirtee dadku in ay ku ibtiloobaan ma waaya waxaad halkaa ka arkaysaa xusnu dacwati ila allahi tacaala usluubka quruxda badan ee hufan ee xikmadaysan uu nebigu dadka u waanin jiray mufaaraqatu lma'luufi mashaqa baa la ydhaha dadku hadday wax la qabsadaan wixii waxay u baahan yihiin si miisaaman in looga fujiyo markaa nebigu si uu dadkan waxaan uga fujiyo si macaanna wuu u wacyigeliyey badiilna wuu u sameeyey may ahayn oo keliya arrintiisu hadmin inuu wixii ka dumiyey ee wixii waanu dumiyey nidaamkii jaahiliyada badiilna wuu u sameeyey oo wuxuu uhi kii hore kanuu ilaahay ku bedelay kanaa ilaahay jideeyey kanaa ka khayr badan marka kaa hore ka taga marka qofkii kol hadduu kan helo de waa inu kan raaca waaya wacan caliyi radia allahu canhu qaal cali wuxuu leeyahy min asunati sunnaha waxaa ka mida an yakhruja ila alciidi maashiyan qofku inuu ciidda u baxay isagoo lugeynaya rawaahu tirmidiy waxasana tirmidi baa wariyey xadiidka xasanna uu ka dhigay waa kaa kule markaa sheekhuna waa xasanu ligayri daciifku markuu kor usoo kaco ee ururo uu isu markhaati furay mutaabacaad iyo shawaahid shayga usuulka loo yaqaano ay yimaadaan ayaa la yidhahdaa xasanu ligayrihi min asunati hadduu yidhina lahu xukmu lmarfuuc miduu yidhi qaala rasuulu llahi oo kale u dhigmaan sunnaha waxaa ka mid ah in ciidda loo socdo oo loo lugeeyo macnaha way iska bannaan tahay inuu qofka gaadiidkiisa qaato siiba hadday meeshii fogtahay waa mubaax laakiin hadduu socdona way uga sii wanaagsan tahay yustaxabu anlaa yarkaba ilaa min cudurin way iska wanaagsan tahay haddaan cudurdaar jirin inuu qofku iska lugeeyaa wanaagsan meeshuu u dhowdahay maalan oo markuu ka soo noqdo uu gaadhigiisa qaato haddii laakiin eriyadu durugsan tahay waxaa markaa ay noqonaysaa inuu gaadiidkiisa iska qaato su-aashaasuu ka jawaabaya iyamaa fiican in la lugeeyo maalinka ciidda salaada marka la tegayo rag iyo dumarba iyo dhallinyarada in la lugeeyo iyo in gaadiid la fuulo waxaa fadli badan in la lugeeyo oo dee waa raadkii baa la qoraya marka raadkaa gaadhiga iyo kan kaagan baa xagga culayskana u dhow isla markaana asalkii waafaqsan labadaba iyadoo ilaahay fadligiisa uu badanya uu kuu qori karo haddana hadyiga sidanaa markaa uu tilmaamaya xadiidka cali wa can abi hurayrata radia allaahu canhu cabduraxmaan waxaa laga wariyey ilaahay ka raali noqdo annahum asaabahum asxaabta waxa ku da-ay madarun roob baa ku da-ay fii yowmi ciidin maalin ciida ayaa roob ummadda helay fa sallaa bihim اnabiyu sala اllahu calayhi wasalam markaa nebigu wuu tukiyey salaata alciid fi lmasjid masaajidku ku tukiyey rawaahu abu daawuud biisnaadin layinin sanad jilicsan marka xadiidku waa daciif su-aasha uu ka jawaabayaa waxa weeye iyomaa fiican meel bannaan in lagu tukado iyo masjidka in lagu tukada iyomaa fiican waxa fiican musallaha oo ah meesha bannaan wakhtigii nebigana halkaa bannaanunbu ku tukan jire masjidka kuma tukan jirin xadiidkana wuxuu tilmaamayaa hal mar inuu nebigu masjidka ku tukadayoo maalintaana roob jiray laakiin dee masaajidka nebigu mid roob celinayaba maahay roobka laftiisaana waxba ka tarayninba xadiidkii tilmaamayay markuu nebigu isagoo khudbadda taagan oo dadka dee u khudbadaynaya ninkii reer miyigaa intuu halkaa isi soo taagay uu yidhi dadkii waa abaarsadeenee ilaahay roobu weydiiyey markuu nebigu yihi allahuma asqina allahuma asqina allahuma asqina waa kuwii asxaabtu tilmaamayeen in yar kadibba in roobkii helay oo garhkii nebiga uu ka da-ayay ilaan wuxuuna ahaa laamaysa saarsaaran marka xadiidku muu gaadhin heer lagu daliishan karo halkaa waxaa laga fahmay in asalku uu yahay in lagu tukado eriyada bannaan wa kownuhaa tusallaa fi saxraa ilaa min cudrin fatusallaa fi lmasjid wahuwa jumhuur lculamaa haddii aan cudurdaar jirin banaankaa lagu tukanayaa haddii cudurdaar jirana masjidkaa la iskaga tukanaya ana cudurdaarkii waxaa ka mida bulshadeenna magaalada ku noolba bannaan qaada ma haynaba waa isugu iman karaan magaalada waayo marka intii bannaan haystaana bannaankooda ha ku tukato intii kalena masjidka ha ku tukato ina ficlahaa fi lmasjid afdal in ittasac waaya so waa ficlaaba iyagu sidaa leh waxaa markaa laga soo reebayaa masjidulxaraamka baytullaahi alxaraamka kacbada in iyada lagu tukado ciidda axkaamteeda halkaasaynu kaga baxay baabu salaati alkusuuf waa salaaddii dayaxmadoobaadka dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka kusuuf waa kusuufu shams khusuufna marka khaada la isticmaalana waa khusuufu lqamar dayaxii oo madoobaado weeye waana laga yaabaa inay isweydaartaan oo midba ka kale lagu sheego taxliil ahaan kolka la eega xayluulo dhacaysa weeye oo haddii uu dayaxii dhex galo qoraxdii iyo dhulkii qoraxdii baa madoobaan hadduu dhulkii dhex galo qoraxdii iyo dayixiina dayaxii baa madoobaan ilaahay idankiibuu ku madoobaanaya waa sida taxliilka akhiiran la saaro weeye falakiyiintuna wakhtiga horeba ay sheegayeen waxaase midhka meesha uu yaallaa u yahay habu socodkii meerayaashan oo wax iska bedeleen baa muuqanaya sidii berigii hore ay u soconayeena caadiga ahaa ayna ku naqaanay ayaa wax iska bedeleen isbedelkaasina waa halka qiyaamuhu ka bilaabmada oo wajumica ashamsu waalqamar marka dee caalamkan ilaahay uu rogayo waxa dhacaya in shay waliba isbedelo qoraxdii isbedesho dayixii isbedelo xidigii isbedelaan cirkii isbedelo dhulkii isbedelo maadaam maanta qoraxdii iyo dayixii wax iska bedeleen armay qiyaamadiiba noqotaaba ilaahay makrigiisa lama aamino waa shay qaybaho aynaan ka warhaynin lidalik mar haddii caalamkii wax iska bedelaan odhan mayno kaa iyo kaasaa sidaas waxu kala dhex galeene innagu sida nebigu inoo jideeye calayhi salaatu wasalaam waxaynu u degdegaynaa cibaadadan inaynu gudano wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa aayad kastoo la arkaana cabsigelinteeday leedahay marka dhulgariir yimaado burkaana kolkuu yimaado baduhu kolkay gutaacaan kolka qoraxda iyo dayaxii madoobaada waxa weeye aayaat min aayaat illaah cabsigelin baana ku jirta ilaahay wuxuu leeyahy caalamkan anigaa gacanta ku haya gaalna ma maamulo quwado kalena ma maamulaan anaa maamula marka hadduu doono meeshu ka tuuraya dad iyo dunyada wax iswa wa thawaani macduuda wa qaliila wakhtiyadan laga baalkii ku dhacay burkaanayaashii muxuu ahaa sunaamidii ka dhacday eeshiyada ee boqolaalka kun ee qof ku dhinteen wax daqiiqad ka yar buu soconaya daqiiqad wax ka yar ilbiriqsiyo ayuunbuu ilaahay sida bakerigan biyaha had iyo jeer markaa saa u dhaqdhaqaajiso dee biyaha inaan xaggaasay ka boodaysaa inaan xagga ah dhaqaajintaa yare ilaahay uu ku sameeyey ayaa boqolaal kun isbedeleen macnaa cajarada ay ka soo duubeen qofka arka aada iyo aad buu yaab ugu dhimanaya sida ilaahay subxaana watacaala u bedelay meesha iyo mawjadu marka ay boodayso inta kilomitira ay kor tegayaan biyuhu macnaha shan kilomitir lix kilomitir bay badda dhaafayeen markaasaa baabuurtii magaaladaa joogtay ay magaalooyin kala tegaysa intay baddu dhafato taasiba kolkaa waxa weeye aayadnimada ay tahay weeyaan marka inahaa kale wuxuu kusii yar eegayaa xagga falaki ahaan laakiin waxa inaga khuseeyo xikmadda un weeyo dhinaca inaynu ka eegno وصلاaة الكسوف اsتنbdha bعض الcلماءi min qwlihi taعaaلى culimada qaarkood baa ka faa'idaystay aaيadan suuرaةu فusilat ku sugan ayay ka faa'idaysteen ilahay ui وmin آaيaatihi الlayl والنahاar والشhaمس والqمر laa تsجudوu للشhaمس وalaa للqمر واسجudوu للahi الadي khلqهn in kunتm إyah تacbuduun qoraxda iyo dayaxu aayaadka ilaahayda ka mid yihiin iyaga ha u sujuudina qorax iyo dayax iyaga waxba ha u nisbaynina laakiin ilaahay u sujuuda marka iyagii wax iska bedelaan ilaahayna loo sujuuda baa laga faa'idi karaa bay leeyihin aayadda madowga ay madoobaadaan sirta ku jirtuu rasuulku kaga jawaabaya calayhi salaatu wasalaam xadiidkan soo socdaa halkanna waxaa lagu sheegayaa salaadaha mashruuca ah ee in la ilaahay loo tukado ay tahay ayay salaadan kusuufkiiyo kusuufku ka mid tahay hal mar baanu rasuulku tukaday sala allahu calayhi wasalam oo maalinka xadiidkani uu sheegaya hal mar unbuu tukaday oo qoraxdu madoobaatay waaya can ilmuqiirata bni shucbata radia allahu canhu qaala inkasafat ishams qoraxdii baa madoobaatay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii rasuulka yowma maata ibraahim inankiisii ibraahim ee yaraa kolkuu dhintay maalintuu inankii ibraahim dhintay ee ina nebi maxamed ayay qoraxdii madoobaatay fa qaala annaasu dadkii baa waxay idhaahdeen inkasafat ishams qoraxdii waxay la madoobaatay limowti ibraahim inankaa nebigu dhale cajiibka ah geeridiisay la madoobaatay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu calayhi wasalam nebigu dadka ma eeganayo iyaga oo diin la-aan ku sugane ama inxiraafaya isagoo saxayaa wuxuu ku yidhi ina الshamsa wاlqamar qoraxda iyo dayixu aayataani min aayaati اllah waa laba calaamo waaweyn oo calaamooyinka ilaahay ka mida ee tusiye awooddiisa laa yankasifaan uma madoobaadaan limowti axadin qof geerid ee noloshii ama dhalashadii walaa liayaati limowti axadin qof dhimashadii walaa lixayaatihi iyo qof noloshii oo dhalashadiisa looga jeedo qof dhimashadiisa iyo dhalashadiisa middan waa madoobaadaan fa idaa ra'aytumuuhumaa markaa aragtaan qoraxdii iyo dayixii iyagoo isbedelay oo madow ku yimi fadcu allah ilaahay barya wasalluu tukada salaada mashruuca xataa tankashif ilaa ay caddaanayso muttafaqun calayh wa fii riwaayati lilbukhaariyi waxay sheegaysa xataa tanjaliya jeeroo ay nuurayso walilbukhaariyi min xadiidi abi bakr fasalluu wadcu tukada oo ilaahay barya xataa yankashifa jeeruu idinka korkaco uu idinka faydmo maa bikum waxa idinku habsaday waxa qoraxda iyo dayaxa ku habsaday waa wax ummaddii caalamka ku habsadee waxa ilaahay ilaahu idinka dulqaaday ilaahay u tukada oo barya salaadana dee arrin kastoo adkaada iyadaa laga magan galaa wixii dhibaataa ilaahay baa laga magan galaya iyadana waa la kaashanaya wastaciinuu biالsabri waالsalaa markaa dhib yimi weeye waxaa laga kaashanayaa markaas salaadaas waa sanadii tobnaad weeye sanadii tobnaad bishii shawaal qolada taariikhyaanaduna waxay sheegayaan sagaal iyo labaatankii shawaal sanadii tobnaada hijiriyada oo waafaqsan toddobiyo labaatankii nofembar lix boqol iyo labiyo soddonki saacadoo sideediya iyo barhki ayay madoobaatay qoraxdu waktigaa rasuulka sala allahu calayh wasalam waxay ku keeneen bad taariikhin bay dib u celiyeen sida baalkan yare kalendarka loo samaynayo ayuubay malaha dib u eegeen qoraxdii baa madoobaatay waxay qabeen carabtuna aragtida inaguba imika aynu ka qabno marka qoraxdiiyo dayixu ay madoobaadaan dadkeennu waxay idhahdaan allah caaw nin weyn baa dhintay ama nin weyn baa dhashay markaasay idhahdaan nin boqor ah ayaa ama dhintay ama dhashay bay idhahdaan haddii dabaylo fara badani ayse soo qabsadaan oo malluuqan oo kala noocnoocoo saa wareegayana waxay idhaahdaan ama ciidama dhulka xidho arsanow cirkii waa kan ooyaye maxaa maxaa dhintay wadda dee meelo uun ku meeraysanaya arrimihii ilaahay loo tiirinayo gacanta ku haybaa meelo uun lagu warwareejinaya marka fikirkaasuu saxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi qoraxdan iyo dayaxani qof baa dhintay iyo qof baa dhashay midna uma madoobaad laakiin waa aayaadka ilaahay aayaadka ummadda wax ku tusaya wey markaa aragtaan ducaysta salaada mashruucaana tukada ama tukada oo ducaysta riwaayooyinka midina ducaday horumaraysa midina salaada macnaheedu waxa weeyaan in loola imanayo un majmuuc ahaan si kastaba ha u tartiibsanaadana ama ducadu ha horayso ama salaadeeda ila way islaasimayaanoo salaada laftigeedii baaba ducaahe in labadaa la barsado waay ibraahimna dee waxa weeye inankii ay u dhashay maariyat alqibtiya waa addoontii uu soo hadeeyey boqorkii reer masar boqorkaa isaga muqawqis la odhan jiray markuu rasuulku sala allahu calayh wasalam waraaqdii u diray uu ku gaadhsiinayay risaaladda diinta ugu yeedhayay jawaab fiican buu ka soo bixiyey addoontaana hadiyad buu ugu soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka guddoomay nebiguna hadiyaddii addoontiina waa addoonnimuu kula dhaqmaya inankaa ibraahimka u dhashay wakhtigan uu dhintay siddeed iyo toban bilood buu jiray inamadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhammaantood yaraan bay ku dhinteen
waa daahir cabdilaahi iyo ibraahim saddexdoodaba
bal hablaha laftigooduna intii uu nebigu noolaa ayay dhammaantood wada geeriyoodeen marka laga reebo faatima oo lix bilood ka dambaysay wuu murugooday nebigu calayhi salaatu wasalaam inanka isagoo ilmaynaya asxaabtiisu arkeen waa kuwii ku lahaa maxaa kugu dhacay adigii oohinta nooga digaya baa ilmaynaya dabeedna wuxuu u sheegay oohinta la diiday inintay tabaroorta iyo qaylada iyo uqaadan waa uu ku jiro iyo amakaada laakiin ilmadu inay tahay naxdin qofka qalbigiisa raxmad ku jirta alcaynu tadmac wاlqalbu yaxzun walaa naqulu ila maa yurdi rab wainaa calayka ya ibraahim lamaxsunuun ishu way ilmaynaysaa qalbiguna wuu murugoonaya kuse yeedhin mayno ku dhawaaqi mayno wax ilaahay raali gelinaya mooya wax kale ibraahim oo tegidaada waa ka murugaysanay bu nebigu ui alayhi salaatu wasalaam marka taasi waa mowduuc kaloo siirada la xidhiidha xadiidkani saasuu xusay waaya taqliidkaa jaahiligaa buu nebigu meesha ka saaray calayhi salaatu wasalaam shayga marka la aaminayo inuu meesha yimaado un ictiqaadkaa fiican mushkiladda noocan ee timidna tabaruc iyo ilaahay oo la ysu dhuldhigo iyo ilaahay oo la baryo taasaa laga lagaga bixi karaya sida xadiidka soo socdaa tilmaamayana salaadan habka la ysugu dhawaaqayo iyo adaankeedu nooca uu noqonayana wuu sheegi doonaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaad halkaa ka arkaysaa qofka aqoonta le ama mas-uulkaaye marka uu arka dadkiisii oo circiraya ama waxaan diin ahayn ku hadaaqaya waa inuu sax ah oo uu ka duulaa qaacidadii usuuliga ahayd ee odhanaysay wujuubu lbayaani waqta alxaaja waqtiga loo baahan yahay xaqa in loo caddeeyo in dadka loo caddeeyo haddii asbaab maadiya ay jirto oo falaga iyo meerayaasha wax iska yar weydaarteen arrinka taa keliya kuma koobayno oo sida gaaladu ay kabaradaha unu soo qaataan ay meesha ka madoobaanaysa ugu dalxiisaan la arrintu sidaa maaha laakiin ta macnawiga ah ee uu nebigu tilmaamay taasaa la eegayaa iyo waxaan inuu yahay musiibo sigay dadka dadkuna hadday sigtaan waa dad sadaqa ku baxdae waa inay duco iyo rabbibari iyo iyo salaadu cararaan khilaafu lculamaa culimmadu waxay isweydiiyeen salaadani khudbad miyay leedahay mise ma laha sida raajixa waa in aanay khudbad lahayn nebigu tan ujeediyeyna waa wacdigu wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu jahara fii salaati lkusuuf salaadan dayaxmadoobaadka wuxuu la jahray biqiraa'ati akhrintiisa kor buu u qaadee muu siraysanin fasallaa wuxuu tukaday arbaca rakacaati afar rukuucood oo fii rakcatayni laba ragcadood ku dhex jira wa arbaca sajadaat iyo afar sujuudood muttafaqun calayhi wa haadaa lafdu muslim lafdigan muslim baa kitaabkiisa ku soo saaray wa fii riwaayatin lahu riwaayo kaloo muslim uu warinaya waxay sheegaysaa fa bacata munaadiyan yunaadi nebigu wuxuu diray mid dhawaaqa oo ummadda ugu yeedha salaada oo odhanaya alsalaatu jaamica salaadu waa mid kulminaysa dadka salaadii kusuufkaa la ysugu imanaya la ysugu yimaado taasi waa saxeexo mid sugan weeye icraabkeeda ama mubtadiye khabar sidan oo kaleha la ysaga dhigo asalaata jaamicatan ama labada ha wada la wada nisbiyo aduu sidii ay qolada nuxaadu misaalka usoo qaadan jireen ama ha la isweydaariyo awjuhdii dhowrkaa mid kasta ha ahaatee waxa weeyaanu ereyga waalidka ahee soo arooray waxa weye kaa in la isticmaalo adaankeedu waxa weye asalaatu jaamica asalaatu jaamica ereygaasi halkuu ku soo arooray waa halka dayaxmadoobaadka wey salaadan xukunkeeda iyo habka loo tukanayo iyo tirada ragcadaheeda iyo qirada la akhriyo iyo habka loo akhriyayo intaba xadiidku waa ka jawaabaya tirada ragcadu waa laba ragcadood laakiin ragcad waliba laba rukuucood bay leedahay iyo laba sara joog sujuuduhuna waa iska caadiyo ragcad waliba laba sujuudood bay leedahay waa sida xadiidkana uu tilmaamayo xagga qirada faatixadiina waa la akhriyaya suurado dhaadheer oo ka dambeeyana waa la akhriyaya hoos loo dhigi maayee kor baa loo qaadaya saa uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa sunnaa in la dheereeyo dadku inta uu kari karayo dadku intuu kari karayo in la dheereeyo aan la soo gaabinin ayaa wanaagsan salaadan wakhtigeedu waa salaad sabab leh sabab bay leedahay inta sababtaasi joogo weeye wakhtigeedu marka qoraxda iyo dayixu madoobaadaan buu wakhtigeedu galaa haddii ay meesha ka baxa madowgaasina oo qofka jaaniskaasi uu sheego looga warramona wakhtigeedii wuu tegey waaya xadiidka soo socdaana kaa hore isku mid yihiin inta hore laakiin inta dambaa xoogaa yara kala duwaya وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله وحول انخسفت الشمس قرحدي با مدوباتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتي النبي فصلى النبي ددكي بتكيه فقام قياما طويلا سنجوب دير بو استاغي نحوا كدو أما لا مد نقون كرا من قراءة سورة البقرة سورة البقرة انت الآخرية سورة البقرة وانت إليه waa laba jis iyo laba maqran miyaan idhahdaa aduu laba jis iyo dheeraad juskana qofka tartiilinaya si wanaagsan oo akhriyaya wuxuu akhriyi karaa soddon daqiiqo ama afartan daqiiqo macnaheedu waxa weeye saacad iyo dheeraad ayuu u taagnaa sarajoog hore uma rakaca rukuucan طawiilan rukuuc dheer ayuu iyadana rukuucay oo laga yaabo in duufku inaga maran laa innaga ilan maskaxdeena yar baan rakibnaynba waanay tababaranin dee ku dhow sarajooggaa iyadna uma rafaca uu soo tooso faqaama qiyaaman طawiila sarajoog dheer buu ku xigsiiyey isaguna aalu cimraan meelaha u dhigma wahuwa duuna alqiyaami lawali sarajooggii hore ka yar sokeeya uma rakaca rukuucan طawiila wuxuu rukuucay rukuuc dheer wahuwa duuna rukuuci lawali rukuucdii hore ka yar waa laba sarajoog iyo laba rukuucood uma sajada markaasu sujuuday ragcaddaa hore laba rukuucoodna waa leedahay laba sujuudoodna waa leedahay uma qaama qiyaaman طawiilan haddana markuu tii kale u kacay sarajoog dheer buu istaagay wa huwa duuna alqiyaami alawal oo sarajooggii hore ka gaaban sarajooggii labaadee ragcadda hore lahayd uma rakaca rukuucan طawiilan rukuuc dheer buu galay marka wa huwa duuna rukuuci lawali oo rukuucdii hore ka yar markaa waa hal sarajoog iyo hal rukuuc badaysa uma rafaca wuu soo tooso faqaama qiyaaman طawiila wahuwa duuna alqiyaami اlawal sarajoog dheer buu istaagoo kii hore ka yar waana sarajooggii labaad uma rakaca rukuucan طawiila rukuuc dheer buu rukuucayoo waa ragcadda labaad rukuucdeedii labaad wahuwa duuna rukuuci lawali oo rukuucdii hore ka yar macnaha ragcadda labaadna wuxuu dhameeyey labadeedii sarajoog iyo labadeedii rukuucood sarajoog waliba ka hore wuu ka yaryahay rukuuca libata hore way ka sii gaabanta uma sajada markaasuu sujuuday labadii sujuudoodee ragcadda labaad ay lahayd uma insarafa uu ka baxay waqad injalat ishams iyadoo qoraxdii iftiintay oo ay caddaatay fakhaaba annaas dadkiibuu khudbad u akhriyey uu ku xusuusinayo sirta meesha ku jirta waajibka iyaga la gudban iyo sida arrintan ay ku xalinayaan muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaari xalka ilaahayda haye macnaha waajibka iyaga la gudban riwaayadaasi saasay tilmaanto kii hore ay muuqaal waxay kaa siisay in riwaayadani rukuucda iyo sarajooggu inaanay ahayn kuwii caadiga ahaa ee salaadii caadiga laakiin dee ay dhaadheer yihiin oo naxwan min qiraa'ati suurati albaqara suuratu lbaqara iyo suuratu alcimraan suuratu nisa suuratu lmaa'ida suuradaha dhaadheer afarta sarajoog waxaa lagu qaadanayaa meelaha lix jis toddoba jis ayuu ku qaatay nebigu calayh salaam bal hadda riwaayooyinka kale aan eegno wa fii riwaayati limuslim riwaayada kale muslim waxay tilmaamaysay sallaa wuu tukaday xiina kusifat ishams markii la madoobeeyey qoraxda ilaahay baa madoobeeyey amaaniya rakcaad sideed rukuucood fii arbaci sajadaat oo afar sujuudood wata afarta sujuudood waa labadii ragcadood soo maaha labadii ragcadood baa waxay wateen afar sujuudood labadan ragcadood baa waxay lahaayeen sideed rukuucood ragcad waliba markaa afar rukuucood bay laadiyo afar sara joog riwaad waa muslim wa can caliyin milu dalik calina sidoo kale ayuu isaguna wariyey waaya walahu can jaabir waxa uu muslim ka warinayaa jaabir sallaa nebigu uu tukaday sita rakacaati lix rukuucoodoo biarbaci sajadaat afar sujuudood maca arbaci sajadaat waa laba ragcadood oo lix rukuucood leh waliabi daawud can ubay ibnu kacbin isna wuxuu kordhiyey sallaa wuu tukaday nebigu labada ragcadood fa rakaca khamsa rakacaat shan rukuucood buu la yimidoo wa sajada sajdatayn laba sujuudood ayuu sujuuday wa facala fi taaniyati midla dalik tii labaadna intaa in leeg buu sameeyey macnaheedu waa maxay kolkaa ragcad waliba shan rukuucood bay leedahay aan soo ururinna inta soo aroortay waxa weeye intaniba way soo wada arooreen inuu tukaday waa tan loo badan yahay raajixaahe laba ragcadood oo afar rukuucood leh laba ragcadood oo lix rukuucood leh laba ragcadood oo siddeed rukuucood leh laba ragcadood oo toban rukuucood leh intaaba la